بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين وsلى الlه وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آlه وصaحبه وsلم أجمعين أmا baعd casharkii شhalay waxaan ku dhex jirnay waxaan soo haynay kitaabkii أlفiyaة الsuyuuطi صaxiixa ayaan ku dhex jirnay xad الxadiiثi صaxiix ayaan ka soo baxnay kadib waxaan galnay waxa uu xadiidka saxiixa faa'iideeyo oo waxa uu yidhi wاlxukmu biالصxati wالضacfi calىa ظaahirihi ila اlqaطci ilaa maa xawaa kitaabu muslimi aw iljucfi siwa wاlxukmu xukm biالصxati saxa la xukumo saxiixnimo wاضacfi ضacfi la xukumo xadiid daciifnimo loo xukumo calىa ظaahirihi daahirkiisa korkiisa u ahaaday oo sida daahirkee ka muuqato unbaa marka ay tahay oo xadiidkan daahirkiisii shuruudihii saxiixa waa laga helay waay macnaheedu kan kalena sifaatulqabuulkii culimmadu dejiyeen baa laga waayey waay waa daahirkaas un bis ee laa fii nafsi اlamri ma aha waxaa dhici karta xadiidka shuruudihiis in inta laga helay oo shuruudihiisii oo dhanba ay markaa yaalaan ay dhammaystirmeen haddana waxaa iska dhici karta in waxaa dhici karta in xadiidku fii nafsi اlamri khada oo ku jiro ama qalad oo ku jiro ilaa raawiga iqada mararka qaar waa iska gefi karaa isaga laftirkiisa mararka qaar waxbuu ismoodsiin karaa ma ogtahay marka fii nafsi اlamri ma ahane waa un cala daahir sida daahirkii xadiidka un ka muuqato weyaan waa sida un markaa xadiidka ka muuqanayso ilaa maa kii mooyaane xawaa uu koobay kitaabu muslimin muslim kitaabkiisa wuxuu koobay ma ahane awiljucfiyi bukhaari kitaabkiisa wuxuu koobay ma ahane kuwaa ayaga waxaa la jasminaa wixii bukhaari muslim ku sugan waa la qadcin karaa inay saxiix yihiin fabnusiwaa maa kii mooyaane intaqaduu ay naqdiyeen wixii culammadu ay naqdiyeen daara qudni iyo abu mascuudi dimashqi iyo iyo abu caliyin iljayaani wixii ayagu ay naqdiyeen oo ay ka hadleen xuruuftaas yar marka laga reeba inta kale waxaa weeyaan waa la qadcin karaa fabnu salaaxa ibnu salaax rajaxa wuxuu rajaxay qaطcan buu rajaxay ifaadat alqaci qaci faa'iideyntiisa bihi ou faa'iideeyo wixii bukhaari muslim ay soo saareen inay xugun qaci ay faa'iideeyaan ayuu rajaxay wa kam imaamin wa kam badanaa imaamin min imaamin imaam badanaa janaxa ay janaxa ilayhi ibnu salaax qowlkiisa u iishay yacnii badanaa inta imaam ee ibnu salaax qowlkiisa rajaxday oo xaggaa u iilatay oo yidhaahdeen bukhaari muslim waxay isku waafaqeen oy soo saareen siwaa man tuqida wixii la naqdiyey oo daara qudni ay ka hadleen marka laga reeba inta kale qadci bay faa'iideynayaanoo waa la goyn karaa oo qalad yar kuma jiraa la dhihi karaa iyo wahmi ma soo gelayaa la dhihi karaa ee sidaa uu yidhi inta imaame u iilatay badanaa buu yidhi wاnawowiyu imaamu nawowina rajaxa wuxuu rajaxay fi taqriibi kitaabkiisa taqriibka danan ifaadata اdanni danni faa'iideyntiis buu rajaxay bihi isaga uu faa'iideeyo in danni uu faa'iideeyo ayuu rajaxay nawowina oo wuxuu yidhi xadiidka bukhaari iyo muslim ay wariyaan danni bay faa'iideeyaa oo qaci ma keeno danniga wuxuu ka wadaa danni qaalib ah dabcan waa lagu camal fali karaa ma laysku haya taas laakiin ma la dhihi karaa hadalkan maalan xadiidka saxiixa ah ee bukhaari ku sugan oo aan mutawaatirka ahayn ee axaadka ah ma la dhihi karaa boqolkiiba boqol inuu nebigu ku hadlay waa la hubaa taas isagu marka wuxuu leeyahy maye boqolkiiba sagaashan iyo wax lamidoo kale danni qaaliba waxaa la dhihi karaa marka nebigu waa yidhi inta kalena marka waxaan danni qaaliba uleenahay mar hadday dad yar ay wariyeen khaladkaa ku bannaan oo inay gafaan oo qalad baa dhici karto masaladan marka haddaba yacnii halkan waxaad mooddaa ajnebi inay ku tahay fannigan yacni musalaxa usuulka iyo iskale fanniga iskale waa usuulka maxaa yeele musalax markaan ka hadlayna waxaan nidhi mowduuciisa wuxuu taabtaa sanad iyo matni arrinkan ay ka hadlaayaan culummaduna yacni a'immadu ay ka hadlaayaanna baabkaas hadda ma aha oo baab oo wuxuu ka hadlaa dalaalo waay waa baab dalaalo naskan dalaaladiisa qadci miya dalaaladiisa waxa miya danni miya waa baab usuulka iskale xaqiiqatan haddaan laakiin wax yar oo si kooban aan uga hadalno waxaad u qaybisaa axaadiidtu laba u qaybi mutawaatir iyo aaxaad mutawaatirku asagu wuxuu faa'iideeyaa qadci mutawaatirna waxa ay tahay waa xadiidka ay dad badan nebiga ka wariyeen dad badan ay sii wariyeen kuwo kaloo tiro badan ay wariyeen waxaa la dhihi karaa cadadkaas tirada badan wuxuu kabi karaa qaladkii oo markay boqol qofood nebiga xadiid si uga wariso laba boqol ay ka sii wariyaan oo isku si u wariyaan oy haddana intii in la-eg ka sii wariso waxaa la dhihi karaa xadiidka sidaan u tawaaturay wax qalada ma aqbali kara hadduu qalad aqbali karo boqol qof qalad ma isu raacayaan shuruudna waa leeyahay dabcan nushada lagu sheegay nacam oo yacni shaygu inuu maxsu xisi u dhammaado waxyaabihii la yaqaani nacam cadadku inuu tiro badan yahay oo maxsuur uunan ahayn mutawaatirka shuruudo la yaqaanuu leeyahay aaxaadka asaga u kaalay laba u qaybsa aaxaadkii waxaad u qaybaysaa isaga marka laba qaybood wixii aan mutawaatir ahayn laba u kala qaybso qayb waxaa weeyaan aaxaad qariina ay la socoto waa aaxaad qariino ay la socoto qariina waxaa la yidhahdaa wax kale oo aaxaadnimadiisa kabo ayuu wataa iyo aaxaad aan qariino lahayn aaxaadku haddii uu qariino leeyahay asaga marka qariinadiisa waxay kor bay usoo qaadaysaa oo wuxuu faa'iideynayaa cilmi qaci ah cilmigaas qaciga laakiin culummada u faa'iideeyaa cid kasta uma faa'iidey karo sida mutawaatirku ma ahan mutawaatirka culummo iyo caamaba qaci bay ay u faa'iideyn karaa kan laakiin culummada unbuu qaciga u faa'iideeya cilmiga qaciga ah ayb oo maalan qaraa-intii marka waxaa ka mid a xadiidku inuu aaxaad yahay bukhaari iyo muslimna ay saxiixooda kusoo saareen xadiidku inuu aaxaad yahay bukhaari iyo muslimna ay ku wariyeen saxiixooda maxaa yeelay saxiixooda kuwarinta ay ku wariyeen waa ijmaac bay keenaysaa culummadu ay ku ijmaaceen labadan kitaab waxa ku jiro inay aqbalaan qabuulkaas ijmaaca ku guntamay ayaa wuxuu kabayaa aaxaadkii nuqsaantii ka imaan lahayd markaasuu wuxuu noqonayaa wax nebiga in loo nisbeeyaa la jasmin karaba si qaci ah loo jasmin karoon shaki yar aan aqbali karin waxaa ka mid a aaxaadka qaraa-intiisa xadiidku inay a'imo waaweyn ay wariyaan axmed binu xambalaa wariyey shaafici buu ka wariyey maalig baa laga sii wariyey xadiidka musalsal bil a'ima ah tasalsulkaas a'immadaas xadiidkii aaxaadka waa kabayaa wuxuu gaarsiin karaa marka in dalaaladiisu ay qadci noqoto waxyaaba noocaas ee marka aduu culimmadu ay sheegaan aaxaadka marka waxaa soo haray qariino haddounan wadanin maalan xadiidkii waa saxiix abu daawuud baa wariyey mutawaatirna ma aanu hadda fardi baa wariyey fardi baa ka sii wariyey labaa warisay saas oo kale weeyaan ka noocaas oo kale waxay leeyihiin culimmada badankood wuxuu faa'iideynayaa danni ee qadcikaas ma faa'iideeyo soo ma garanin madhabkaasaana ugu tafsiilsanoo ugu roon in la yidhaahdo xadiidka mutawaatirka ah cilmi qadca ah buu faa'iideeyaa aaxaadka qaraa-inta wato oo saxiixeynka oo kale xadiidka ku suganna cilmi qadci ah buu culummada u faa'iideeyaa cilmigaas ama qadci ku magacaabo ama nadari ku magacaabo ibnu xajar nusatu nadarka cilmi nadari ah buu ku magacaabay liannahu wuxuu u baahan yahay istidlaal iyo nadar buu u baahan yahay haddii xadiidku uu qaraa-in wadanin aaxaadkana yufiidu danna danni buu faa'iideeyaa markaan leenaha danni buu faa'iideeya waxaa la rabaa in la fahmo danni ha faa'iideeyee in lagu camal falo layskuma haayo mar hadduu ansaxo xadiidka saxiixa in lagu camal falo walow aaxaadba ha ahaado culummada iskuma haayaan khilaafkaas waa khilaaf ka dhexeeyo muctasilada iyo ahlu sunnada raafidada iyo ahlu sunnada uu ka dhexeeyaa xadiid aaxaada waa lagu camal fali karaa iyo laguma camal fali kara haddaan maqasho laakiin ninkii in lagu camal falo ogol xadiidka aaxaadka ee laakiin danni buu faa'iideynaya dhahaayo khilaafkiisu waa iska lafdi buu iskaga dhow yahay imaamu nawowi isaguse qowlkiisu waxaa weeyaan mutawaatir iyo aaxaad wax kastoo aaxaada danni bay faa'iideeyaan buu leeyahay ama bukhaari iyo muslim ha wariyeen ama yaanay warinin marka mas'aladana mas'alo dalaalaadka ku saabsan weeyaan dalaalat اlxadiid dalaalat اlxadiid waxa ku saabsanna usuululfiqhiga iska leho musطalaxa ajnebi bay ku tahay iyada marka intaan ka badan sii wadi mayno ibnu cabdilbarna raximah اllahu tacaala muqadamada tamhiidka ayuu uga hadlay xadiidka aaxaadka inuu cilmi inuunan faa'iideyneynin ee danni uu faa'iideynaya markaa camal uu keenayo marka wuxuu yidhi alimaamu suyuuطi raximah اllah fabnu صalaax ibnu salaax rajaxa wuxuu rajaxay qaطcan ay ifaadata qaطcin qaطcin faa'iideyntiis bihi isaga uu faa'iideeya in dalaaladiisu ay tahay dalaala qaطciya inay tahay ayaa marka inuu faa'iideynayo ibnu salaax rajaxay wa kam imaamin imaam badanaa janaxa ilayhi isaga u iisha yacni oo qowlkiisa u leexday badanaa oo a'immadu qowlka ibnu salaaxay xoog u rajaxeen culimmadii rajaxdeen sheekhulislaam ibnu taymiya ka mida raximahullah waxaa ka mida ibnu kahiir ikhtisaaru culuumi اlxadiidka oo wa ana maca bni salaax waatuu dhihi jiray waxaa ka mida sidoo kale ibnu xajar nusatu nadarka marka way badan yihiin imaamyada u eelata xaggiisa wالnawawiyu imaamu nawowina rajaxa wou rajaxay fi taqriibi kitaabkiisa taqriibka la yidhaahdo ee uu ka soo gaabiyey irshaadu طulaabi اlxaqaa'iqa ee asagu tadriibka lagu sharxay taqriibka wuxuu ku rajaxay dannan ifaadata dannin danni faa'iideyntiis bihi isaga uu faa'iideeyu rajaxay oo wuxuu yidhi yufiidu danna maa lam yatawaatar sidaasuu yidhi wاlqaطcu ibnu marka alimaamu suyuuطi raximahullah baa marka hadda wuxuu u ridanayaa marka isagii baa marka ka hadlayo wuxuu leeyahay wاlqaطcu qaطcinta in la qaطciyo oo la jasmiyo oo la yidhaha xadiidka bukhaari iyo muslim ay wariyaan cilmi qaطca buu faa'iideeyaa wاlqaطcu qaطcintu duu taswiibin sawaabsiinta u saaxiiba weeyaan oo iyadaa sawaaba buu leeyahy qowlka ibnu salax baa raajixa buu laysa sharطa cadad wman sharaط riwaayat اثnayni fasaacidan kalط marka xadiidku meeshaan kale dhan waxayr uga laabanno meeshan uu leeyahay wاlxukmu bالصxati waضacfi calىa ظaahirihi uu leeyahay waa culummada sidii daahirka uga muuqato shuruudihii waa laga helay lagama helin daahirka sida u muuqato taصxiixinta axaadiidta iyo marka tadciifintoodana waa mas'alo xugum ah waay mas'aladu hadday xugum tahayna min masaa'il اlijtihaad waay oo masaa'il ijtihaadka culummada u laabato waay way dhici kartaa marka imaamkan inuu shuruudihii umale uu ka arko ee uu saxiix yeelo mid kalena inuu yidhaah maya shardigaas baa maqan waa daciif xadiidka marka xadiidka tasxiixintiisa iyo tadciifintiisa masaa'il towqiifi oo hadda nas ku xihan maahane waa masaa'il culummada ijtihaadkooda ku xihan waa xugun xugunka culummada maadaama ijtihaad uu ku dhisan yahayna qad yukhdi waqad yusiib inuu sawaab noqdo waa la arkaa inuu khadaana waa dhici karta marka imaam min alama haddii marka xadiidku uu saxiixiyo waa dhici kartaa in xadiidku sida saxdaa daciif uu yahay saxiix aanu ahayn maxaa yeeley waa xugun xugunna ijtihaad buu ku dhisan yahay ee khabar ou noo sheegayo ma aha khabar ma aha akhbaartu ayagoo qofka iqada waa laga aqbalaa qofku hadduu mar iqa yahay khabar hadduu kuu sheego waad ka aqbalaysaa laakiin hadduu xugun kuu sheego tahabud uu u baahan yahay in la baaro hadduu sawaab yahayna la qaato haddii kalena laga joogo laysa sharطa cadadu waman sharaط riwaayat اثnayni fasaacidan kalط laysa ma ahaanin cadadun cadad sharطan shardi ma ahaanin oo saxiixnimada shardi uma ahan cadad waman ruuxii sharada shardiyey riwaayata اثnayni xadiidka saxiixa qofkii u shardiyey riwaayata اثnayni laba werintood waa inay ugu yaraan laba qof werisaa ninkii yidhi fasaacidan iyo ka badan alط ay alطa waa gefay kalada iyo kalida labadaba waa suuragal khalidaana badan laakiin hadda in kalad la yidhaahdaa fiican lil yacnii tawaasunka beytka sida yani u suubsamo laysa sharطan cadadu waman sharad riwaayata اثnayni fasaacidan kalad marka rajasku sida yani u saxmo saasaa wanaagsan kalidana waa luqa ahaan waa ku sax halkan marka wuxuu leeyahay musanifka naadimku raximahullah xadiidka saxiixa cadad looma shardiyo haddii la doono hal nin baa nebiga ka warin karo halka ninna halbaa kasii warin karo ilaa iyo laga soo gaaraba musanifka shardi maaha marka in ugu yaraan inay laba warisaa qasab ma aha markaan marka xadiidku isagoo hariiba buu saxiix noqon karaa marka walidaalika xadiid inama alacmaalu binniyaat bukhaari muslim waa soo saareen nebiga waxaa ka wariyey cumar oo keliya cumar waxaa ka wariyey calqamata bnu waqaas alleyfi ayaa ka wariyey calqama waxaa ka wariyey moxamed bn ibraahim ataymi keligiisaa ka wariyey moxamed bn ibraahim yaxya bnu saciidin alansaari keligiisaa ka wariyey kadib ayaa xadiidka sufyaanu bnu cuyayna wariyey markaasuu dad badan helay xadiidka noocaas waa saxiix maxaa yeeley sixada looma shardiyo tiro inay laba noqoto looma shardiyo ibnu xajarkana marka waa kii dhihi jiray nuqbaha ku sheegi jiray walaysa shardan lisaxiixi khilaafan liman zacamahu xadiidka saxiixa shardi uma aha inuu casiiz noqdo casiisku shardi uma aha acasiisku markuu ka hadlayay khilaafan liman zacamahu walaysa ma ahaanin laysa ma ahan cadadun cadad shardan shardi ma aha waman ruuxii sharad ay sharada shardiyo riwaayata tnayni laba riwaayadood werintood qofkii shardiyo sixada u shardiyo fasaacidan iyo ka badan halad ay kalida waa gafay ama qowluhu qowlkiisa halatun halad weeyaan inaad mubtado iska soo qadarato qaladun masder ka dhigta waa bannaan tahay oo markaa aad ku khabarta wاlwqfu can xukmin limatnin ow sanad biأnnahu asaxu muطlaqan asad waآakharuuna xakamuu fadarabuu lifowqi cashrin duminatha اlkutubu فmاlك عن ناaفع عن سيده وزيد mاl الشhاaفiعiي فأحmdه والوqف ka istaagid ay توqف yعnي ka joogsi laga joogsado can xukmin xukn xaggii laga joogsado limatnin matni loo xukumo أw amase sanadin sanad loo xukumo ka joogis laga joogsado بأnnahu la xukumo inuu yahay matniga ama sanadkaas asaxu inuu yahay kii saxiixnimo badan min hayrihi oo ka saxiixnimo badan yahay muطlaqan xaal uu yahay ku la idlaaqaayo xukunkaasna muطlaqan xaal uu yahay xukunka mid la idlaaqaayo asadu taasaa toosnaan badan tawaqufkaas baa toosnaan badan asadu kaasaa toosnaan badan masale halkan wuxuu rabaa inuu ka hadla la yidhaahdo mas'alatu asax اlasaniid oo culimmadu ay ka hadleen asaaniid mucayana waxaa jirta ay culimmadu yidhaahdeen sanadkaas asaaniidda jirto dhan asaa ugu saxeixsan ugu yacnii saxnimo badan masaladaa marka saxul asaaniid taasuu ka hadlayaa markaasu wuxuu soo hormarsaday xukunkeeda wuxuu yidhi in laga istaago matni ama sanad in loo xukumo inuu asaxul asaaniid yahay si mutlaq iyadoo loogu xukumaayo in laga istaagaa toosaniyo oo aan la gelin ayb oo masaladaasa marka ilaaq ahaan in loo sheega ma aha halkan marka waxaa ku jirta haddii la qeydaayo waa fiican tahay haddii la qeydaayo waa sidee in la yidhaha maalan asaaniidda mako sanadkaasaa ugu asaxnimo badan asaaniidda yaman kaasaa ugu asaxsan asaaniidda ibnu cumar ka timaada kaasaa ugu asaxsan way bannaan tahay taas in la qeydo oo qeyd ama beled ama saxaabi lagu xiro waa bannaan tahay laakiin in la iska idlaaqo oo la yidhaahdo yacnii in la iska idlaaqa markaa oo la yidhaahdo adduunka waxaa yacnii sanad jiro kaasaa uga asaxsan waa laga fiican yahay ha ahaatee ha laga fiicnaaday laakiin culimmadu waa dhex galeen tiibuu marka amhilooyin kaaga bixinaya walwaqfu ay tawaqufu ka joogsi can xukmin xugun laga joogsado limatnin loo xukumo aw amase sanadin sanad la xukumo biannahu inuu isagu yahay loo xukumo waxaanoo dhan xukunkay ku wada tacalluqayan limatnin ow sanadin biannahu kulli xukunkaa ku tacallujinaysaa asaxu biannahu isagu inuu yahay in loo xukumo asaxu inuu yahay kii saxiixnimo badan min hayrihi yacnii ka saxiixnimo badan mutlaqan xaal uu yahay xukunkaas isagoo la idlaaqaayo asadu yaa toosnaan badan tawaqufkaasa asadu toosnaan badan wa aakharuuna kuwo kaloo culummada ka mida xakamuu way xukumeen oo maxay xukumeen asaxul asaaniid mutuunta qaar bay waxay yidhaahdeen matnigaas asaaniidda qaar bay waxay dhaheen sanadkaas asaga ayaa asaaniidda dhan ugu asaxsan wa aakharuuna kuwo kale xakamuu way xukumeen fadarabuu way iskhilkhilaafeen markaas oo nin walbaa meel buu afka saaray lifawqi cashrin toban wax ka badan bay isku khilkhilaafeen duminathaa lagu la geliyey alkutubu kutubta la dhexgeliyey ilaa toban qowl ka badanoo kutubtii la dhexgeliyey bay iskugu sii khilkhilaafeen kuwiibuu marka kuu bilaabayaa marka fa maalikun fa aquulu marka waxaan dhahayaa asaxul asaaniidi asaaniidda kan ugu asaxnimada badan maalikun weeyaan maalik can naaficin xaal ou naafic ka warinaayo can sayidihi naaficna ou sayidkiisa ka warinaayo ibnu cumar ah bukhaari baa sidaas yidhi asaxul asaaniidi maalikun can naaficin can ibni cumar weeye waziida waa la ziyaadiyey calaa maalikin yacni maalik baa waxaa lagu ziyaadiyey maakii lishaaficiyi shaafici u sugnaadayoo oo maalig uu ka warinayo nacam oo waxaa la yidhi marka shaafici baa la ziyaadiyey ashaaficiyu can maalikin can naaficin can ibni cumar fa axmedi imaam axmedna waa la ziyaadiyey sidoo kale oo waxaa la yidhi axmed an can ishaaficiyi can maalikin can naaficin can ibni cumar qowlka ugu horreeya bilaabay wuxuu ka dhigay maalik can naafic can ibni cumar waana qowlka bukhaari waana midda uu yidhi imaamu lbukhaari silsilatu dahab oo bukhaari kama leexdo hadduu xadiidka ka helayo maalik can naafic can ibni cumar wasiida waa la ziyaadiyey maali shaaficiyi shaafici wuxuu sugnaaday oo maalik uga sugnaaday xaggiisa oo shaaficiyu can maalikin can naafic saasaa leeyahy fa axmedii baa haddana la ziyaadiyey imaam axmed oo ka warinaya shaafici isagana ilaa dadka shaafici ka wariyey waxaa ugu weynaa ajalu man rawaa can ishaaficiyi wa axmed talaamiiddiisii wuxuu ahaa ciraaq markuu joogay ka faa'iidaysatay marka sanadka axmed can maalik an axmed can ishaaficiyi can maalikin can naafic asaniida saa ugu fiican saasaa leeyahay xaafid alcalaa'i baa tan dambe ziyaadiyey oo ciraaqi sheekhiisa ahaa taas waa taas marka wabnu shihaabin waa asaxulasaniidi asaaniida ka ugu saxiixnimada badan ibnu shihaabin ibnu shihaab weeyaan riwaayadiisa can caliyin xaal uu cali uu ka warinaayo caligaasuna can abihi xaal uu ka warinaayo aabbihi can jaddihi awowgii uu ka warinaayo marka sanadkanna waxaa weya asaxulasaniidi aلzuhriyu can caliy bn اlxusein can abiihi oo xusein bin cali ah can jaddihi oo ah cali bn abi aalib marka cali bn zuhri baa wuxuu ka warinaya cali bn alxusein zayn اlcaabidiin can abihi cali bn اxuseinna aabihi buu ka warinaya xuseen ahaa nacam ayb can jaddihi awowgii marka haddaad doonto damiirka xuseen u celiyo xuseen oo ka warinaya marka awowgiis nebiga sal l slm ama can jadihi can jaddi caliyin oo caliy bn abi aalib radia allahu canhu tanna marka iyaduna waa la yidhi oo asaxulasaniid waa lagu tilmaamay wabnu shihaabin oo asaxulasaniidi ibnu shihaabin riwaayat bni shihaab ibnu shihaab zuhri riwaayadiisa weeyaan can caliyin xaal ou cali ka warinaayo caligaanna marka waa ibn abi aalib ma ahna waa zayn اlcaabidiin cali bn xusein can abi aabbihi oo ka warinayo isaguna ayb can abihi ay can abiihi waay waa luqatu naqsi nacam oo naqsi baa la akhriyey wa qasruhaa min naqsihinna ashharu nacam midii u dhihi jiray waa ibnu maalik kuna timid biabihi iqtadaa cadiyun fi lkaram waman yushaabih abahu famaa dalam waa luqatu naqsi weeyaan nacam oo asmaa lkhamsaha ku bannaana wuxuuna u yeelay hadda isagu dabcan yacni beytkana waa ku waxaysanaya nacam can jaddihi uu ka warinayo ow amase tanwiic waa marka midaan aw amase saalimin ay aلzuhriyu zuh ibnu shihaab oo can saalimin ka warinaya saalim caman saalimkaasna xaal uu ka warinaya caman ruux nabaha yacnii lasoo xusay ama nabuha sharaf yeeshay nabah yacni axad sharaf yeeshay oo lasoo sheega waa ibnu cumar halkan marka beytkan laba asaxulasaniid buu ku sheegay laba sanad sanad ah ibnu shihaab can caliyin can abihi can jaddihi sanadka kaleo asaxulasaniid lagu sheegay waa ibnu shihaab can saalim can ibni cumar caman nabaha marka uu leey ibni cumar u jeedaa caman ruux nabaha ay sharufa sharaf badnaaday ibnu cumar ka halkaa marka maxaa kuu soo baxay sanadka kale waxaa weeyaan ibnu shihaab can saalim can ibni cumar asaxulasaniid imaam axmed baana taas yidhi aw amase can cubaydillaahi can xabri اlbashar huwa bnu cabaasin wahada can cumar aw amase weli waa litanwiici اlkhilaaf waa owdan ogow aw amase aلzuhriyu weli zuhriyaa socda asaaniiddiisa aw amase can cubaydillaahi aلzuhriyu zuhri raawiyan isagoo ka warinaya can cubaydillaahi cubaydillahi isagoo ka warinaya cubaydillahi bn alcumari can xabri اlbashar cubaydulaahigaasna uu ka warinaayo xabru اlbashar oo ibnu cabaas ah oo waxaa la yidhi asaxu lasaaniid aلzuhriyu ibnu shihaab waa zuhriy aلzuhriyu can cubaydillaahi can ibni cabaas sidaana waa la yidhi asaxulasaniid taana waa lagu sheegay huwa bnu cabaasin huwa xabrigu ibnu cabaasin weeyaan ibnu cabaas weeyaan wahaadaa kanna ibnu cabaas kaanna can cumara uu ka warinayo cumar ibnu cabaasna uu cumar ka warinayo halkan marka maxay noqonaya asaxulasaniid ibnu shihaab الzuhriyi can cumar ibnu shihaab الzuhriyi can cubaydillaahi can ibni cabaas can cumar saas weya ibnu cabaas marka soo saxaabi hadda cumar aada uga faa'iideystay wax badan boon cilmiga cumar badankiisa ibnu cabaasaa ka xambaaray marka taana waa lagu sheegay asaxulasaniid washucbatn can camrin washucbat can camri bni mura can murati can ibni qaysin kara washucbatun wa asaxulasaniidi asaaniid midka ugu asaxnimada badan waxaa la yidhi shucbatun shucbo raawiyan xaal uu yaha mid ka warinaayo can cumar can camri bni mura camri bni mura uu ka warinaayo can mura camar ibni murahaasna ou muro ka warinaayo murahan marka waxaa weeyaan waalid uma aha camar ee waxaa weeyaan waa waxaa weeyaan ayb waa muratu bnu shuraxbiil murat bnu shuraxbiil halkan axmed shaakir waa wahmiyey oo waxa uu yidhi can mura aabbihiis waa yii camr bnu mura can mura waa aabbihiis uu yidhi aabbihii ma ahan laakiin sida saxeixa noqon can muratin murat bni shuraxbiil xaal uu ka warinaayo can ibni qaysin kaasuna xaal uu ka warinaayo murahaasi can ibni qaysin cabdullaahi bnu qays abuu muusa alashcari kara ay maratan yani taaratan waa mar karatan marka iyada waxaa loogu qaydaa shucbo ayaa wuxuu leeyahay marar fara badan ayuu leeyahay marka asaxul asaaniid silsiladiis ay noqonayso waa marka uu ka warinayo shucba can camr bni mura can mura can abi muusa markaas waa marka asaxul asaaniid ay tahay laakiin shucba hadduu camr ibni mura ka wariyo laakiin meelo kale uu hadhow la maro oo isnaadku ounan sidaan noqonin iyadu markaas ma aha asaxul asaaniid karatan marka saas uu sheegaya wa shucbatun waqiila waxaa la yidhi asaxul asaaniidi asaaniid midka ugu saxnimada badan shucbatun shucbo weeyaan can camrin can camr ibni mura xaal uu ka warinayo camr ibni mura murahaasina can muratin xaal uu muro ka warinayo camr ibni murahaasna uu muro ka warinayo can ibni qaysinkaasina uu ka warinayo ibnu qays cabdullaahi ibnu qays abuu muusa alashcariy weeyaan karatan ay taaratan kol أو ma rawىa شhucbaة can qataadة إilى saciidi can shuyuukin saadة أw amase maa weeyaan baa layidhi saxulasaniid rawaa shucbatu shucbo uu wariyey can qataada qataado uu ka wariyey qataadaةa bnu ducaamata saduusi abulkhaطaab uu ka wariyey ilaa saciidin ay can saciidin qataadahaasuna oo saciid ka wariyey saciid ibn اmusayab can shuyuuqin saciidna oo shuyuuq ka wariyey shuyuuqdaas oo saada odayaal ah niman akhyaaro waaweyn uu ka warinayo saciidna saciid ibnu musayib waa shuyuuq badnaa rag waaweyn buu ka wariyay halkan marka wuxuu leeyahay asaxul asaaniidi waxay noqonaysaa shucba can qataada can saciid can shuyuuqin marka shuyuuqdaas hadday doonto yacni saciid ibnu musayib ama abu hurayra ka dhig ama ciddaa doonta ka dhig ee saciid uu ka wariyey uma bnu siriina can ilxabri اlcali cabiidatin bima rawaahu can cali uma intaa kadib ibnu siriina ibnu siriin waxa uu wariyey asaxulasaniidi asaxulasaniid waa ibnu siriin riwaayatu ibni siriin weeyaan ibnu siriin riwaayadiisa can ilxabri uu ka warinayo caalimkii caalimkii day alcaliyi sarreeyey cabiidatin ahaa cabiidata bni camrin salamaaniyi cabiida sidaasaa loo akhriyaa cubayda ma aha waa cabiida bifatxi اlcayn weeyaan waa kasri اlba cabiida cabiidatin ahaa bimaa kiina bimaa kii rawaahu cabiida uu ka warinayo can caliyin cali uu ka warinayo cabiida cali waa ka warinayo halkaana marka waxaa la yidhi asaxu lasaniidi ibnu siriina can cabiidata asalamaaniyi can caliyin asaxulasaniid waa kaa kada bnu mehraana can ibraahiima can calqamati can ibni mascuudin اlxasan waxa uu yidhi marka ibnu mehraana ibnu mehraan acmash waa sulaymaan ibnu mehraan ayb can ibraahiima raawiyan xaal uu yahay mid ka warinaya can ibraahiima ibraahim ibraahimkuna waa ibraahim الnakhaci can calqama calqama xaal uu ka warinaayo calqamahaasna xaala kownihi raawiyan uu yahay mid ka warinaya can ibni mascuudin ibnu mascuud ibnu mascuudkii day alxasani wanaagga badnaayo wanaagsanaa kadaa saas isaguna la mid yahay kadaadaa marka khabar muqadam baad ka dhiganaysaa marka yacni sulaymaan ibnu mehraan can ibraahim can calqama can ibni mascuudinna kadaa weeyaan ay asaxulasaniid waayo iyada taasina wawaladu اlqaasimi can abiihi can caaishati waqaala qowm duu fiطan laa yanbaqi tacmiimu fi lisnaadi bal khusa bisaxbi aw ilbilaadi wawaladu اlqaasimi waqiila waxaa la yidhi asaxulasaniidi asaniid midka ugu saxiixnimo badan waladulqaasimi maa rawaahu wuxuu wariye weeyaan waladulqaasimi qaasim wiilkiisii nacam waa cabdiraxmaan can abiihi aabbihi uu ka wariyey aabbihiis waa alqaasim ibni moxamed nacam ibni abi bakr can abiihi aabbihi uu ka wariyey can caa-isha aabbahaasuna xaal uu ka warinaya can caaisha caa-isha uu ka wariyey waxaa la yidhi asaxul asaniidi cabdiraxmaan ibnu lqaasim can abiihi oo qaasim ibni moxamed ibni abi bakr ah can caa-isha kaana waa la yidhi wa qaala qowmun qolo waxay yidhaahdeen buu yidhi qoladaas oo duu fiطanin dhug u saaxiiba waxay dhaheen laa yenbagii ma habboona altacmiimu camimitaan in la camimo oo la yidhaah saaniidda jirta oo dhan kaasa ugu asaxsan ma habboonay dheheen laa yenbagii ma habboona altacmiimu camimitaan filisnaadi isnaad lagu camimo dhexdiisa ka bal ee khusa waa la gaar yeelay asaaniidda saxnimadooda bisaxbi baa lagu gaar yeelay saxaabadii baa lagu gaar yeelay awilbilaadi ama bilaadi baa lagu khasisay oo ha la yidhaahday dheheen ibnu cumar saxaabiga la yidhaha asaaniiddiisa ka timaado kaasaa ugu asaxsan asaaniidda ibnu cabaas midkaas baa ugu asaxsan asaaniidda maka kaasaa ugu wanaagsano ugu saxiixnimo badan sidaa hala dhehe dheheen laakiin tacmiimka ha laga daayo asaxul asaaniidi muطlaqan maalik can naafici ha laga daayo qowlkaas isaga laftirkiisa qabaa marka maxaa yeele waqaala qowmun duu fidan oo ka cabiraaqowlkaa isaga laftirkiisa oo qabaa ha ahaato masaladii sidaana laysugu lagu kala tagtabo faa'iidada laakiin laga helaa waa intaan maanta dhan asaxul asaaniid kada asaxul asaaniid kada faa'iidada ku jirta ibnu xajar wuxuu yidhi faa'iidada ku jirtaa waxay noqonaysaa cinda tacaarud markay adilada iska hor timaado maalan xadiid baa halkan xadiid kale ayuu ka hor yimid sida daahirka ah in la kala rajaxaa la rabaa waa la jamcin waaye taariikhdooda lama yaqaano midkii horreeyey in la kala hormariyo ayaa la rabaa marka in la kala rajaxaa la rabaa marka haddii in la kala rajaxo la rabo asaxul asaaniid markaasu faa'iido yeelana haddii labada xadiid xadiid ka mida sanadkiisu uu yahay sanad lagu tilmaamay asaxul asaaniid inuu yahay kan kalena sanadkiisu oo iska saxiix yahay laakiin aan laguba sheeginba asaxul asaaniid aanba lagu sifaynin labadooda waxaa la dhahayaa midkan baa rajaxsan marba haddii kan uu ku yimid sanad asaxul asaaniid lagu tilmaamay marka hadhow marka faa'iidada ay leedahay inaad tan xifdiso asaxul asaaniid inaad xifdiso waa taas marka fatxulbaariga markaad daalacanaysa waxaa arkay masale inta laysku khilaafay oo lagu kala rajaxayo tan oo la dhahaayo xadiidkan iyo xadiidkan kan baa la hormarinayo raajixsan sababta waxay tahay xadiidkan wuxuu ku yimid sanad lagu sheegay inuu asaxul asaaniid yahay midka kalena kuma imaanin baa lagu leeyahay marka soo faa'iido male marka faa'iida la-aan ma aha marka inaad asaxul asaaniid wixii lagu tilmaamay iska ogaato ood iska xifdisaa waa fiican tahay wa qaala qowmun qola waxay dhaheen qoladaasoo duu fidanin yacni u saaxiiba dhug laa yenbaqii ma habboona altacmiimu ay tacmiimu daalika kaaga camimitaankiisa asaxiyada in la camimo filisnaadi isnaad dhexdiisa lagu camimo ma wanaagsana bal ee khusa waa la gaar yeelaa ama khusa adigaba gaar yeel oo khasis bisaxbi ku gaar yeel saxaabada aw ilbilaadi ama bilaadda ku gaar yeel tii saxaabada iyo bilaadi buu marka gelayaa marka faarfacu lisnaadi lisidiiqi ma ibnu abi khaalidin can qaysi nama wacumarun wacumarin fabna shihaabin badihi fabna shihaabin badihi can saalimin can abiihi can jaddihi faarfacu lisnaadi isnaad midka ugu sarrayn badan lisidiiqi isnaadkaasoo lisidiiqi u sugnaaday maa kii weeyaan ibnu abi khaalidin ay rawaa oo wariyey ibnu abi khaalidin ibnu abi khaalid uu wariyey can qaysin qays uu ka wariyey nacam namaa yacnii midkaa waa abtirsaday nacam waa iska tamaamulbeyt iska waa nacam ama maa wixii dhan namaa ay rawaa uu wariyey ibnu abi khaalidin ibnu abi khaalid can qaysin uu ka wariyey qayskaasna abubakar uu ka wariyey halkan marka wuxuu ka bilaabay abubakar asaaniidda abubakar ka soo dhacayso sanadka ugu asaxsan waxaa weeyaan ismaaciil bnu abi khaalid albajali can qays bni abi xaasim can abi bakrin sanadkaa haddaa aragto wixii abubakar ka yimaado sanadkaas baa ugu asaxsan soo ma garana hadda marka waa qeyd baan samaynay abubakaraan soo qaadanay tacmiimka waa iska daynay abubakar baan soo qaadanay asaaniidda abubakar ka timaado waxaa ugu asaxnimo badan asaxul asaaniidi ilaa abi bakrin waxaa weeyaan ismaaciil bnu abi khaalid can qaysin qayskaasuna waa qays bnu abi xaasim can abi bakrin radia allahu canhu wa cumarin wa cumarin buu yidhi tasriif waa iska sarifay maalayansarif waa cumar saad ogsoontihiin laakiin wa cumarin beytka unbaa keenaya dabcan wa cumarin ayuu qoraya wacumarin cumara inuu dhahay ahay wacumarin faarfacu lisnaadi licumarin isnaad midka ugu sarrayn badan licumarin u sugnaaday cumar fabadih muuji ibna shihaabin ibnu shihaab muuji zuhri waa can saalimin xaal uu ka warinayo saalim mowla bni cumar can abih saalimkaasna aabihii uu ka warinayo cabdul ibni cumar can jadihi ibni cumarna can jadihi dhe can jaddi saalimin saalim awowgii laga warinayo oo ah cumar bnu khaaab marka arfacu asaaniidda cumar cumar asaaniidda gelaysa kan ugu sarreeyaa waxaa weeyaan aلzuhriyu can saalimin can ibni cumara can cumar kaas weya wahlu beyt اlmuصطafى jacfaru can aabaa'ihi in canhu raawin maa wahan waahlu beyt اlmuصطafىa nebiga salى اllahu عalيه ali wasalama gurigiisa aalkiisa ahlkiisa yacnii ahlu beytka asaaniiddooda jacfaru maa rawaahu jacfaru yacnii asaxu asaaniidi ahli lbeyti ahlu beytka asaaniiddooda kan ugu asaxsan maa rawaahu jacfaru waa wuxuu jacfar wariyey jacfarkaasuna waa jacfaru saadiq weeyaan waa jacfar ibni muxamed ibni caliyin waa jacfar ibni muxamed ibni caliyin ibni اlxusein ibni caliy bn abi aalib waa jacfaru saadiq waxaa dhalay muxamedulbaaqir baa dhalay muxamedulbaaqirkaasna zayn alcaabidiina dhalo cali bn اlxusein cali bn اlxuseinna xusein baa dhalay arfacu snaadi liahli اlbeyti ahlu beytka nebiga asaaniidooda kan ugu sareeyo maa rawaahu jacfaru wuxuu jacfar wariyey weyaan jacfaru saadiq can aabaa'ihi uu ka wariyey aabbayaalkiis aabbayaalkiis marka waa moxamed bnu caliyin اlbaaqir cali bn اlxusein zayn alcaabidiin waa kuyaalkaas in canhu laakiin waa goormana marka arfacu asaaniidi ahlilbeyt markii sidaan la dhahayo waa goorma in raawin in canhu raawin maa wahan imaa wahana waa haddounan daciifin raawin raawi canhu isaga ka warinaayo maa wahana ounan daciifin raawiga isaga ka warinaayo waa haddounan daciif noqonin wixii isaga ka sarreeya iskada kuwa ka hooseeya ee jacfar ka qaadanaya xadiidka ee xadiidka jacfar ka warinayaan waa inaynan daciif noqonin wuxuu sidaan ugu qeydaya kuwii horeba ma dhihin saani maxaa dhaca ibnu shihaabi zuhri kuwa ka hooseeya hadday daciif noqdaan ma dhihin adaayin laakiin kuwan muxuu sidaan u leeyahy waxay tahay cilmigii cali bn abi aalib shiicada waa qarribeen maxaa yeeley wax allaale wixii caqiido baatila tafsiir qaldan cali unbay garka u gelinayaan sidee yeelayaan markaas jacfaru saadiq can aabaa'ihi bay ku dhahayaan marka waxaa badatay sheekada jacfaru saadiq can aabaa'ihi jacfaru saadiq can aabaa'ihi allaale ninkii baail rababa jacfaru saadiq can aabaa'ihi walidaalika imaamu muslim muqadamadiisa waa ka ku dhahaayo ibnu cabaas aya cilmin afsaduu alla yacni cilmiga ay fasaadiyeen weynin badanaa buuri cilmiga cali radia allahu canhu wuxuu dhihi jiray marka culamadu waxay dhihi jireen cali axaadiidtiisa axaadiidta yacni isaga ka ansaxday waxaa laga qaataa ardadii ibnu mascuud talaamiidda ibnu mascuud le talaamiid ibnu mascuud calina waa ka wari jireen iyagaa ugu run badan marka wax cali laga wariyo amaa laakiin waxaan ay warinayaan jaabir iljucfi iyo xaari ilacwar iyo way badan yihiin niman marka waxaa jira aad beenta yacnii aad inta u badiyaan markay ra'yi fakaraanba oo ay ictiqaad qaataanba cali bay rabaan inay ku dhejiyaan ilaa ictiqaadka baatilka wuxuu u baahan yahay si dadka loogu tarwiijiyo qof weyn oo lagu dhejiyo u baahan yahay qof weyn oo lagu dhejiyo u baahan yahay cali baa marka lagu dhejina marka si dadku marka oo uga gadmo agtooda adhowna ahlubeytka ahlubeytkaa la leeyahay shiicaduna culammadu waxay yidhaahdaan imaamu shaafici waa kii dhihi jiray aqbalu shahaadata ahli اlahwaa ahlu bidcada shahaadadooda oo dhan waa wada aqbalaya buu dhihi jiray hadday run sheegayaan hadday khawaarij yihiin hadday murji'a yihiin hadday qadariye yihiin haddiiba ay run ku sifaysan yihiin waa aqbalaya markhaatidooda dhihi jira ila alkhaaabiya riwaayaadka qaarna ila araafida raafidada ma ahani buuri shiicada marka laga reebo khaaabiyada qolada la yidhaha maxaa yeeley wuxuu yidhi ayagu shahaadatu zuurka iyo beenta haddii madhabkooda oo waafaqo ee madhabkoodii lagu difaacayo waa ogolyihin waa rabaan maxaa shahaadatu zuurka mar haddii madhabkooda ou tabriirinaayo way rabaan oo waxay leeyihiin beentu waa iska bannaan tahay haddii madhabkeenna lagu nashrinayo ee walba khayr baan annaga aaminsanayn saas is leeyihiin marka laakiin kooxaha kale xoogaa sidaa ma aha walidaalika zanaadiqada iyo dadka kadaabiinta ee nebiga ku been abuuran jiray ee la dili jiray sheecay u wada badnaayeen qolo walboo qaab daran oo diinta ka been sheegto oo marka dambe yacni majuus iyo yacni yahuud lasii yacni dabada la sii galaanna asalkooda hore shiicaday kusoo galaan bal shaekhulislaam wuxuu dhahaa madhabka shiicadu aasaaskiisaba zandaqowba ahay maxaa yeelay ninka aas-aasay cabdullaahi bnu saba buu ahaa yahuudi sanco ka yimiduu ahaa nacam marka aslu madhabihim waxaa weeyaan waa yahuud nacam xaggaasu galaan soo ma garan aslu madhabihim saas amaa laakiin firaqa kale sidooday u dhumeen laakiin yahuud salkuma laha khawaarijta iyo murji'adan iyo yahuud salkuma laha soo ma garan marka nimankaas madaahibta islaamka wax raba ma jira nacam wax yacni dan badan geliyaana ma jiraan wuxuu leeyahay marka saasuu marka darteedu marka suyuudi sidaan shardigan uu ugu xiray wa ahlu beytilmustafaa nebiga sala allahu calayh ali slam beytkiisa aalkiisa dadkiisa yacni qaraabadiisa asaaniiddooda asaaniidda ka timaada ka ugu sarreeyo jacfaru maa rawaa jacfaru jacfar wuxuu wariyey weeyaan can aabaa'ihi uu ka wariyey goorma laakiin in canhu raawin maa wahan imaa wahana waa hadduunan daciifin raawin raawi haddaanu daciif noqonin canhu isaga ka warinaayo maa wahana uunan daciif noqonin waliabi hurayrata zuhriyu can saciidin ow abuzinaadi xayثu can can acrajin waqiila xamaadu bima ayuubu can muxamadin lahu nama wliabi hurayrata abi hurayra wa arfacu lasaniidi asaaniid midka ugu sarreeyo wa arfacu lisnaadi isnaadka ugu sarreeya liabi hurayre u sugnaaday azuhriyu weeyaan maa rawa zuhriyu zuhri wuxuu wariyey can saciidin uu ka wariyey saciid saciid uu ka wariyey weyaan saciid ilmaqbuuri saciidkaasuna abi hurayre uu ka wariyey ama saciid ibn lmusayab abi hurayre uu ka wariyey aw amase tanwiic waay marka owdaan iska jira ow amase maa rawaa wixii uu wariyey abuzinaadi abuzinaad uu wariyey abuzinaad iyo zuhriyaa sin maayo marka tii hore waxay ahayd arfacu lisnaadi liabi hurayra aلzuhriyu can saciidin can abi hurayra midaana waxaa weeyaan arfacu lisnaadi liabi hurayra abuzinaadi can acraj can abi hurayra marka abi hurayra laba qowloo ka sheegay arfacu isnaadi liabi hurayra labou ka dhigay ama inuu ka warinayo zuhri can saciid can abi hurayra amase abuzinaad can acraj can abi hurayra abuzinaadkaasna waa cabdullahi bnu dakwaan acrajna cabdiraxmaan ibnu hurmus waay intana asaaniid adaad bukhaariga iyo kutubaha sunnada waa ku yaaleena aw amase abuzinaadi maa rawaa abuzinaadi abuzinaad waxa uu wariyo xayu meel canna yacnii ou muuqanayo ay dahara ou daahiray xayu meel canna ou daahirayoo ou muuqday xadiidka uu ka soo daahiray oo ka muuqday can acrajin acraj xaggiisa acrajkaasna abu hurayra uu ka warinayo waqiila waxaa la yidhi xamaadun xamaad bimaa kii ayuubu bimaa kii ayuubu ayuub yarwi uu ka warinayo can muxamedin muxamed uu ka warinayo namaa waa u abtirsaday lahu liabi hurayra u abtirsaday abu hurayra haddana qowl saddexaaduu keenay arfacu lisnaadi liabi hurayra wuxuu yidhi maa rawaahu xamaad can ayuub ayuub ibn abi tamiimata sakhtiyaani weeye xamaadkaana xamaad ibnu zayd can ayuub can muxamed ibni siriin can abi hurayra abu hurayra marka maadaama uu raawi axaadiid badan uu yahay inuu dhowr ka sheegayaa marka waqiila waxaa la yidhi xamaadun xamaad bimaa wixii yarwi can abi can ayuub ayuub uu ka warinayo raawiyan xaal ou yahay ayuub midkii warinaayo xadiidka can muxamedin ka warinayo nacam namaa ay nasaba waa u abtirsaday silsiladaasi lahu liabi hurayray u abtirsatay nacam oo isagoo muxamedkana abu hurayre ka warinayo u tiirinaya xadiidka namaa ama namaa wuu u nisbeeyey huwa muxamed ibn siriin lahu abi hurayra u nisbeeyey xadiidka wamaa rawaa macmaru can hamaamin can abi hurayrata asaxu lilyaman hadda marka buldaantii buu gelaya haddana wamaa xadiidkii rawaa uu wariyey macmaru macmar uu wariyey can hamaamin hamaam uu ka wariyey can abi hurayratin hamaamna abi hurayre uu ka wariyey asaxu waa ku saxiixnimo batay lilyamani reer yaman u asaxnimo batay لمkة سفyان عن cمر wdا عن جاaبر وللمdينة خdا بن أbي حاkم عن عبيdة الحضرمي عن أbي هريرة لمkة سفyان وأرفع الإسناaد لمkة وأرفع الإسناaد isناadkan ugu sarayn badan لمkta ay لأhلi مkta ree maka u sarayn badan سفyاan weyaan ma rwى سفyاan سفyاan waxa uu wariyey mar haddii maka laga sheekaynaya sufyaanku waa ibnu cuyayno thawri ma ahan thawri waa kuufi sufyaanu sufyaan waxa uu warinayo weyaan ibnu cuyayna can camrin raawiyan xaala u yahay sufyaankaa kii ka warinaayo can camrin ka warinayo camarkaana waa camru bnu dinaar waa almaki wadaakan oo camarka ahna can jaabirin uu ka warinayo jaabir marka maxaa la yidhi arfacu alisnaadi liahli maka maa rawaahu سفyان بن عyynة عن cمر بن dيnاr عن jاaبr وللmdيnةi وأرفع الإسناaد لأhلi الmadيnةi reer mdيnة إسناadkooda ka ugu sarayn badan وkhudan qaado لilmadيnةi madيnة u qaado بن أbي حakيimi u qaado بن أbي حakيim ismaaciil bn abi xakiim weeyaan mowla cumaan raawiyan xaala uu ka warinaya kaasi can cabiida uu ka warinayo cabiida cabiidahaas oo alxadramiyi cabiidata bni sufyaan alxadrami raawiyan xaala uu yahay midkii ka warinaya can abi hurayrata abi hurayre ka warinaya isaguna haddaad madiine rabta asaaniidda madiina midka ugu sarreeyo waxaa weeyaan ibnu abi xakiim can cabiida can cabiidata alxadramiyi can abi hurayra wmaa rawaa macmaru wamaa iyo ladii kii rawaa uu wariyey macmaru macmar macmar bnu raashid waayo markii dambe markii dambe u yaman tegay nacam markii hore basray meelahaasu ahaa waa kasoo tegay rixlow yaman ku tegay yamantiibuu markii dambe ou ku dhintay iyagii baa ceshtay marka nacam oo xadiidka marka uu u warin jiray nacam silsilo dhan baa marka midkan macmar can hamaam can abi hurayra silsilo dhan waayo oo isnaadkeeda marka waxaa weya cabdurazaaq can macmar can hamaam can abi hurayra daad maqasho waa silsilad waa taas bukhaariga waa ku badan tahay muslimka meela kutubta waa ku badan tahay wamaa rawaa macmaru macmar wuxuu wariyey macmar bnu raashid can hamaamin hamaam uu ka wariyey xaggiisa hamaam ibni munabih waay aquu wahbi bni munabih can abi hurayra abi hurayre uu ka warinaya kaa hamaamkaasina asaxu weeyaan kan ugu saxiixnimada badan weeyaan lilyamani u saxiixnimada badan reer yaman lishaami awsaaciyu can xasana can الصxaabi faaiqun itqaana lishaami alwsaaciyu awsaaci can xasaana raawiyan xaalow ya midkii ka warinaya can xasaana xasaan bni caطiyata almuxaaribi can الصxaabi raawiyan xaalow ya xasaankaasna kii ka warinaya can الصxaabi asxaabtii faa'iqun weeyaan midkii sarreeya lishaami reer shaam u sarreeyo idqaanan xagga idqaanka xagga idqaanka reer shaam sanadkaasa u sarreeyo ayakuna wa alawsaaciyu can xasaan can asxaabi الnabiy sal l slam awsaaci cabdiraxmaan bn camr alawsaaci imaamu ahli shaam oo waxuu la sinaa sufyaan thawri maalig iyu la sinaa isaga madhab fiqigana waa lahaan jiray madhabkiisa laakiin waa iska yacni waa iska yani waxaa weeyaan waa iska indiraaseen oo hadda yani madhab lagu yani la qaato hadda sida shaafici maaligi oo kale ma aha ayb laakiin madhab iyo aqwaal bau lahaan jiray nacam oo masalada awsaac islam buu ku tegey thawrisan buu ku tegey baa la dhihi jiray kutubaha khilaafkan hadda laftirkeeda waa ka helaysaa ikhtilaafu fuqahaa oo kale iyo iyo kutubaha waaweyn tamhiidka iyo kale istidkaarka iyo aqwaashooda waa ku arkay iyo ibnu xajarka fatxigiisa laftirkeeda wsaaci marka imaamu ahli shaami bilaa mudaafaca buu ahaa can xasaana isagoo ka warinaya xasaan can iصaxaabi xasaanna oo saxaabadii ka warinaayo faa'iqun weeyaan sanadkaasi midkii sarreeyo liahli shaami lishaami reer shaam u sarreeyo idqaanan xagga idqaanka wayru hada min wagayru hada min taraajima tucad damantuhaa sharxiga canhaa laa tucad wغayru haadaa kan waxaan ahayn yani wغayru haadaa waminhaa waxaa ka mid a hayru haadaa kan kayrkiis baa ka mida inta hadda aan kuu tilmaamay waxaan ahaynna waa ku jiraan baabkan asaxulasaniidka waminhaa waxaa ka mida hayru haadaa kan kayrkii baa ka mida oo min taraajima nacam min taraajima xaal ou taraajim ahaaday kaasi taraajimtaas oo tucaddu la tiriyo damantuhaa taraajimtaas oo damantuhaa aan dhexgeliyey sharxii sharxigayga aan dhexgeliyey sharciguna wuxuu ka wadaa tadriiburaawigu ka wadaa laa tucaddu lagama gudbo canhaa xaggeeda lagama gudbo ama laa tacada'ni oo ha tallaabin canhaa xaggeeda haka tallaabin amase laa tucaddu haddaad doonto iyada laftirkeeda sifo kasii dhig taraajimtaas oo laa tucaddu aanba la xisaabinba oo tiradii ka badanta wغayru haadaa waminhaa waxaa ka mida hayru haadaa kan kayrkii baa ka mida oo min taraajima xaalow taraajim ahaaday taraajimtaas oo tucaddu yani la tiriyo la sheegay yani tucaddu ay tudkaru damantuhaa waan geliyey taraajimtaas oo damantuhaa aan geliyey sharxii sharcigayga sharciyga aan dhexgeliyey laa tucaddu ay laa tudkaru lama sheego canhaa xaggeeda taraajimtaas oo laa tudkaru aan la sheegaynin ama laa tucaddu aan la gudbaynin canha xaggeeda aan la tallaabaynin intaa marka wuxuu tilmaamay wuxuu ka sheegay ama uu ka tilmaamay wixii asaxul asaaniid iyo ku tacalluqay ilaaqii waa diiday qeydkii waa ogolaaday qeydkiiba marka wuxuu ka dhigay wax beled ku qeydsan iyo wax saxaabi ku qeydsan arfacu lasaniidi abubakar cumar iyo cali iyo wuxuu sheegay iyo abu hurayre iyo raggaasuu sheegay kuwa buldaantana maka iyo madiine yeman inuu ka sheegay nacam intaasina de tatabuci haddaad sii samayso kutubta shuruuxdana aada sii akriso waxaad arkaysaa taraajim kale iyadana oo waxaa la yidhahdaa arfacu lisnaadi licaa-isha waxaa weeyaan hishaamu bnu curwa can abiihi can caa-isha oo kale haakada mas'alatun weli waxaan ku dhex jirnaa marka saxiixii masaa-ishii ku tacalluqay أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آmرا له عمر وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد المبارك أول جامع الحديث xadيiث mid ururiya kii ugu horeeyey والأثر وجاmع الأثر أثر midkii ururiya kii ugu horeeyey بن شهاaب بن شهاaب weyaan بن بن شهاaب الزهري mحmed بن mسلم بن cubayd الlahi بن شhaabi زهri aamiran xaal uu yahay kii amray lahu isaga cmaru cmar ou amray xaal ou cumar amray cumarkan cmar بن الkhaطاab ma aha waa cmar بن cabdالcaزiiز cumar بن cabdالcaزiiز baa amray oo wuxuu yidhi sunnada nebiga qor sababtoo waxaan arkaa buu yidhi sunnadii nebiga inay dadkii ka fakfakanaysa nacam oo wixii xifdisnaa ay sii yaraanayaan marka si aynan u sunnadii nebiga aynan yacnii u baabi-in sunnada nebiga qorbuu aharka kitaabuulcilmi ibnu xajar yani bukhaari uu ku warin jiray zuhri buu marka faray zuhri marka wuu ururiyey laakiin markaa uu ururinayo saxiix asaga ma shardisanin keliya inuu ururiyo keliya inuu ururiyo xadiid keliyana iskuma qeydin xadiid iyo ahar iyo wax allaale meeshu wuxuu ururin kara uu ururiye marka أول جامع الحdيiثi xadيiث mid ururiya kii ugu horeeyey والأثri أثر mid ururiya kii ugu horeeyey iبن شهاabi weeyaan iبن شهاab الزهري aamiرa xaal uu yahay kii amray lahu isaga cmr cmr cmar uu amray aamiran xaal uu yahay kii amray cmaru cmar lahu isaga uu amray intaa marka taasuu ku sheegay cmar بن cabdالعaزيiز وأول الجاamiعi للأbwaabi جamاعaة في الcaصr du اqtiraabi halkan marka wuxuu ka hadlayaa wax abwaabta wax ku alifo abwaabta maalan dahaaradii salaadii zakadii xajkii baaci wixii abwaab wax ku alifo ama zuhdigiiba maalan wa awalu ljaamici mid ururiya kii ugu horeeyey lilabwaabi abwaabta wax ku ururiyo lilabwaabi abwaab wax ku ururiyo hab abwaab jamaacatun koox weeyaan jamaacadaas oo jamaacadaas oo duqtiraabin isu dhowdhow isu dhadhowaansho u saaxiiba fi lcasri casriga isugu dhowdhow wuxuu leeya marka abwaabta wax wax ka ururiyo oo abwaabta wax ka alifo wax ka ururiyo jamaaca ugu horeysa koox fiduqtiraabi isu dhadhowaansho u saaxiiba filcasri xagga waqtiga iskaga dhowdhow kuwiibuu sheegayaa ka bni jurayjin ibni jurayj oo kale cabdulmelik ibni cabdilcasiis ibni jurayj wa hushaymin hushaym ibnu bashiir alwaasiطiy maalikin waka maalikin maali oo maalikin maalig cadfun bilaa caaif waay maaliki maalig oo kale imaam maalig muwadigii soo alifay wa macmarin waka wa macmarin waka macmarin macmar ibni raashid oo kale wa waladi lmubaaraki iyo ibnmubaarak wiilkiisii yani cabdullahi ibnulmubaarak buu u jeedaa intaasoo isku da-ah ayaa hal mar waxay alifeen markaa abwaabta wax ka alifay wa awalu ljaamici biiqtisaari cala saxiixi faqad اlbukhaari halkaana marka wuxuu ka soo galay saxiix keliya inuu alifayaa ugu horreeyeen kuwii hore waxay ahaayeen yani abwaabta un inay wax ka alifaan saxiixi daciif iyo wixii marka ay sheegi karaan ay sheegaan laakiin wax saxiix keligiis kitaab u gooni yeelayaa ugu horreeyey wuxuu ku leeyahy bukhaari baa ugu horreeyey bukhaari sababka uu ku keenayna waxay ahayd waxaa la sheegay laba sababood sabab wuxuu ahaa sheekhiisa isxaaq ibnu raahuuya ayuu ka maqlay isagoo tamaninaayo oo dhahaayo waxaan jeclaysan lahaa low axaadiidta rasuulka ee saxiixa ah gooni in loo alifo isagii baa marka maqlay waa ka faa'iidaystay waa alifay marka kitaabkiisa anbuu soo saaray ama waxaa la yidhaahdaa nebiga ayaa waxaa loo sheegay ama isagaa nebiga ku riyoodayba isagoo meel allaale meeshii nebiga uu ka saanta ka qaadaba qaadayo ama isagoo nebiga yacni babinayo markaasuu nin yani riyada cabira iyo uu su-aalay sunnada nebigaad ilaalinaysaa beenta iyo waxyaabaha lagu soo daraad ka ilaalinaysaa saxiixan buu marka jariday oo qoray ikhlaaska iyo wixii uu ku qoray iyo yani de waa kaasa hadda aad ugaga muuqdo oo ummaddan muslimiinta oo dhan bukhaari ay ictimaadaysaa camalku marka qofka hadduu ikhlaas iskaga bilaabo waa toosaya waan hagaaga wawluljaamici mid wax ururiyay kii ugu horreeyey biqtisaari biiqtisaari maca liqtisaari yani maca iqtisaarin ku gaabsasho lala qabo cala asaxiixi lagu gaabsado saxiixii lagu gaabsado faqad oo keliya lagu gaabsado albukhaariyu bukhaari weeyaan qofkii ugu horreeya ururiyo isagoo ku gaabsanaya saxiix bukhaari wey bukhaari marka kitaabkiisu ad waxaa la yidhaha waa kitaab mukhtasara weeyaan waa kitaab jaamica oo abwaabta dhan ka hadlay saxiix keliyana ururiyey weliba axaadiidta musnadka ah buu shardigaas u sameeyey wa muslimun muslim min bacdihi buu ahaaday gadaashiisa wa muslimun muslimna min bacdihi gadaashiisii buu ahaaday walawalu labadooda mid ka hore cala sawaabi sida sawaabka ah ama sawaabka haddaan qabsanno fi saxiixi xagga saxiixa afdalu isaga ayaa ku fadli badan ku wanaagsan halkan marka saxiixa aruuriya waxaa ugu horreeyey buu yidhi bukhaari muslim baana ku xigay oraa kadib mas'alo kale oo galeen labadooda yaa rajaxsan marka bukhaari iyo muslim yaa awal ah oo horeeya bukhaari iyo muslim bukhaari baa koow ah buu yidhi oo horeeya saxiixulbukhaariga iyo saxiix muslimka saxiixulbukhaari baa koow ah sababkuu koow ku yahay waa maxay dhowr weji saxiixa tacriifkiisa waa soo qaadanay shan shardi baan u sheegnay qaarna waxay u noqonayeen sanadka qaarna matniga soo maahay dhinaca markaan soo qaadanno xagga dhinacyadaas oo dhan bukhaari baa ku horeeya xagga sanadka itisaalkiisa markaan soo qaadanno bukhaari baa ku haysta sababtoo ah bukhaari wuxuu shardiyey raawi kastaa ninka uu ka warinayo xadiidka uu ka qaadanayo waa inay isku casri nool yihiin waana ugu yaraan inay hal mar inay is arkeen waa inay sugnaato keliya waa isku casri kuma filnuu yidhi bukhaari isaga liqaa'igoodana waa in la ogaadaa buu yidhi marka xagga wasli itisaalu sanadka bukhaari isaga axwadki qabsaday muslim laakiin inay isku casri noqdaanoo ku kaaftoonay waana masaladana way imaan doontaa dhinacaas marka xagga itisaalka bukhaari baa aada axwad u ah ugu horeeya dhinaca marka ruwaadda cadliga iyo dabdiga xufaadda markaan soo qaadannana ruwaadda bukhaari oo wax ka wariya keligiisa ee la yidhi wax laga sheegay oo dacfi iyo xifdi xumo lagu sheegay iyo kuwa muslim keliya oo la goonida noqdoo dacfi iyo lagu tuuray labalaab kuwa muslimaa badan laga sheegay halkaana marka waa uga horeeyaa wuxuu kaloo uga horeeyaa xagga xadiidka saxiixa waa inuusan cillo yeelanin waa inuunan shaad ahayn soo lama dhihin cillada iyo shuduudka garashadeeda bukhaariyaa ku horeeya labadooda oo muslim tilmiidulbukhaari buu ahaa weliba cilalka waa su-aali jiray marka ninkii aqoon badan waa ka qalad yaryahay ninka kale intaas sooma garan marka intaas waxaad ugeysaa sanaacatlxadiid oo aada uga yaqaanay waxaan ujeedaa yani tan hore dhinaca shaadka iyo dhinaca ciladana axaadiidta bukhaari laga naqdiyey oo daara qudni iyo abu mascuudi dimashq ay naqdiyeen wax ka sheegeen iyo kuwa muslim laga naqdiyey la kala gooni noqdeen kuwa muslima labalaab ku dhawaad badan iyadna shuyuukhda weliba la naqdiyey bukhaari shuyuukhdiisa ah yacnii laga naqdiyey rijaashiisa badanaa waxay u badan yihiin niman oo asagu la kulmo shuyuukhulbukhaari ah ayay u badan yihiin sidaa darteed marka ninkana shuyuukhdiisa saa kala yaqaan oo ninka kale naqdinaysa uga aqoon badan marka maba xoog badna bukhaari xataa shuyuukhda la naqdiye dacfi lagu sheegay isaga inuu saxsan yahay ayaa badanba nacam ila shuyuukhdiisa cid uga aqoon badan ma lahayd laakiin muslim rijaasha laga naqdiyey waa rijaal ounan soo gaarinba isaga waa shuyuuqu shuyuuqihi waa khibro fara badan marka uma yeelo kara waxyaabahaas o dhan marka laysku geeyo saxiixulbukhaarigay rajaxayaan waana midaan muslim culamada qaarkood waxaa jira muslim kuwa hormariye waa jiraan laakiin iyaga laftirkooda waxaa lagu xambaarayaa muslim wuxuu uga horeeyaa bukhaari xagga tartiibinta kitaabkiisu isagoo aada u tartiibsan yahay axaadiidta bukhaari laakiin waxaa dhici karto inaad ku wareerto xadiid meel aadan ka filanaynin oo ku keenaa dhici karto ilaa fiqhi iyo faham iyo waxbuu ka rabaa isaga nacam laakiin muslim waa isdabageliyey salaadii wixii ku saabsan yacnii dahaarada wixii ku saabsan wuduuga qusliga meel buu ku aruurinaa lidaalika marka wax ka qaadashada muslimaa fudu tan kale xagga aadaha iyo xagga aadaha iyo yacni xagga ruwaadda kala soocidooda iyo alfaaduladaai muslim kitaabkiisu si fiican u kala shaandhiyay calaa kulli xaal taasna bukhaari waxaa loogu cudur daarayaa bukhaari kitaabkan aada u jeedaan wuxuugu ku alifay isagu asagoo safarkii ku dhex jira u alifay oo waxaa weyn isagaa wuxuu yidhi ruba xadiiin xadiid badanaa katabtuhu yacni samictuhu fii misra masr aan ku dhegaystay oon ku maqlay katabtuhu fi lbasra oon basro ku qoray marka isagoo xaadiidta markuu wareegayo waa xifdinaya waxaa dhici karta xadiidka halkan inuu ku maqlay meesha uu ku qorayna inay waddan kale tahay laakiin muslim wuxuu qoray kitaabkan isagoo shuyuukhdiisii dhex joogo usuushiisii iyo kutubtiisii isagoo haysto gurigiisii jooga buu qoray de marka ninka usuushiisa haystae shuyuukhdiisii ay la joogaan waa ka tartiib fiicnaanaya soo maa marka xagga tartiibta waa ku haystaa muslim laakiin iyada laftirkeeda bukhaari sidaan wax u googooynayo iyo xadiidka meelaan laga filanayni ku sheegaayo iyo faa'iide kama marna culamadu saasay dhaheen kolley marka saas masalada marka saa weyan wabilahi towfiiq sal allah waslam ala nabiyina maxamed wala ali